gobolka weste virginia ee dalka maraykanka ayay soo food saartay khatar caafimaad oo la sheegay inay ka dhalan karto biyaha webiga oo sumoobay kadib markii la ogaaday inay ku daadatay kiimiko waxyeeli karta caafimaadka noolaha kala duwan ee ay gaarto waxaana magaalada ugu weyn gobolkaasi laga mamnuucay inay dadka ku nooli isticmaalaan biyaha guryaha iyo meheradaha oo laga shaki qabay in ay suntaasi ku jirto waxaana laga joojiyey dadka dalxiiska ah iyagoo dadka deganaana ay qaarkood iskaga baxeen haddaba zahre cidlanuur ayaa arrintaasi iyo saameynta ay yeelan karto waxay ka wareysatay faarax maxamuud maxamed oo ka mida dadka deegaanka u ololeeya oo ku sugan gobolka virginia waxayna ugu horreyn weydiisay goorta la ogaaday sunta webiga gashay horta khamiistii dhaweyto aynu soo dhaaftay ayaa saara waxaa la yidhi combany meesha warshad kule webiga dhinaciisa webiga la yidhaahdo elk ayaa waxaa dhacay ayay kusii daayeen chemical xaamo ka baxsaday chemicals oo loo yaqaano macalaf taxon methanol chemicadii ayaa waxaa gashay webiga waa tahay marka chemicalkaasi muxuu ahaa chemical maxay baa laga sameynayay waa combany sameeya waxyaalaha chemicada ah laakiin waxay sheegayaan inuu yahay chemical iscaadi oo waxyaalo kala duwan laga sameeyo laakiin dee khatarta dadka amaba xayawaanka wixii noolba khatar naftooda gelin karaan haddii ay gaadhaan jirhkooda waa tahay marka iminka waxyaabaha aadka looga dayrinayo gobolkaasi waxaa ka mid a biyaha oo kale oo la yidhi dadkii cuntadii biyihii ay ku karsanayeen biyihii ay ku meedhanayeen biyihii ay cabayeen intiiba khatarbaa kusoo foolle meherado badan oo ganacsi baa xidhan sida wararka ka imanaya west virginia marka siday dadka ugu gudbayaan biyaha webiga ee sumoobay horta dhibaatada ugu weyn m waxaa dadkii looga digay inaanay biyaha cabin oo ku maydhan oo isticmaalin ama waxbaba ku maydhan waxa wey waxa ugu weyn waxa weeye iyadoon la hubin dhibaatada ay geysan kartaa intay leeg tahay amaba ilaa la tijaabiyo oo la baadho oo ilaa haddana waa baaritaanka ku jira ilaa la baadho oo la wixii la eego khatarta ay geysan karaan marka dawladda gobolka maamusha gaar ahaan ninka barasaabka ka iyo ninka ciidamada gobolka haystaa waxay uga digeen inaanay ciidana isticmaalin marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye magaalada ugu weyneyd oo ah magaalada leedo charleston ayay dhibaatadu ka dhacdo meesha ugu dad badneyd west virginia waa tay markaa ma biyaha webiga dadka laleeyahay ka fogaada mise biyaha guryahooda iyo meheradahooda qasabada uga soo dhacaya ee iyaga ay gaarka u isticmaalayaan waa su-aal wanaagsan sahra waayo waxa weeye magaalooyinka badankooda waxa weeye webiyaasha biyaha socda ee magaalada meeshaasay biyuhu ka yimaadaan waayo biyaha la safeeyaa marka biyaha dadku ay cabaan ama ku maydhanaan waa bi waa biyaha webiga sidaas darteed haddii la yidhi biyihii webiga yaan la isticmaalin combanigii biyaha samaynayey oo magaalada u gudbinayay ee biyaha kan safaynayey laftiisii ayaa isagu joojiyey in biyo la isticmaalaba waa tahay markaa faarax sidee bay u saamaysay magaaladaasi ugu weyn gobolka west virginia oo iyada dadkii la sheegay dalxiiska ahaa in laga joojiyey dadkii kalena ay qaarkood isagaba baxeen horta dad badan baa ka baxay waayo waad garanaysaa iska daa wax kale haddaad eegto iskuulaadkii waa la xidhay meheradihii waa la xidhay waayo wax adduunka nolosha dee waxaan biyahayna ma soconayaan sidaad arkaysay way ka guureen dad badan oo meesha ama dalxiis u yimi amaba dhulka areada ka dhowaa way ka guureen marka biyaha ilaa dadka looga keenay meelo kale isfidyada kale iyo meelo u dhowaa baa looga keenaya magaalooyinka u dhowaa ilaa iyo hadda lama ogolaanin in biyaha la cabo run ahaantii dadkuna dee waxa weeyaan wadankan waa wadan aad dadku ufeej foojib yihiin marka ugu horeba dadka un baa ogaaday dawladda iyo kambanigi midna shirkadii may ogaan dhibaatada tanu meeshay ka socoto waayo dadka markii tuubooyinkooda ay fureen ayaa qaarkood ku xanuunsadeen qaarna waxay dareemeen inay urta biyuhu duwan tahay waa tay marka sidee ayaa la sheegay inay dadka dhibaato usoo gaadhsiinayso dadku ma dushooday wax ka muuqanayaan mise waa caafimaadka hadday cabaan caafimaadkooda gudaha ayay waxyeelaysaa mise waa wax qofka bini aadanka ah jirhkiisa iyo maqaarkiisa uga soo baxayo oo meesha ay ka taabtaan dhibaato soo gaadhayso horta waxay sheegayeen waa su-aal wanaagsan waxay sheegayeen in dee waxaan maadaama ay sun tahay in dee haddii qofku cabo gudihiisa ay gasho uu ku xanuunsanayo haddii uu dushiisa ku maydhana uu jirhkiisu bararaya ama waxay yidhahdaan rush amaba ay finan ka soo baxayaan sida ay sheegayaan ilaa iyo hadda waxyaalo badan baa la kala cadayn waxyeelada intay leekaanayso sidaas darteed bay u joojiyeen oo la yidhaahdeen yaan la isticmaalin sideedaba ilaa ay dawladda iyo kambaniga biyuhu ay caddeeyaan in biyahaanu la cabi karo oo aanay wax dhibaataa u keenayn qofka wata faarax wadankan maraykanka markii fal uu dhaco cid baa mas-uuliyadeeda dhabarka loo saaraa ilaa hadda wararku ma caddeeyeen ciddii mushkiladan sababtay badanaaba maraykanka dowladdu biyaha iyo waxa iyo iyo korontada iyo waxyaalaha ma maamusho waxa badanaa iskale kambaniyaal drivada marka kambanigii biyaha kan maamulayay oo isaga ay dhibaatadu ay ku timi iyo kambanigii warshada tan biyo iska lahaa kimikada meesha ka soo baxday labadaa unbay kulle arrintu marka dambe fadhiisanaysaa laakiin sida hadda arrinta loo badinaya waxay ahayd arrin u dhacday si aan ulakac ahayn marka kimikalkaasi ma la sheegay faaraxow haddaynu kusoo gebagabayno noocay ahayd ma ma dareeray ahayd mise waxa weeyaan kimikal buda ah oo sidaasi ugu gudubtay webiga mise waa mid neefa ama hawe-a mid waxay ahayd sida la sheegayay dareeraha oo haama ku jirtay oo webiga dhinaciisa haama yaallay si lana muddana aan la ogaanin waktigii ay socdeen ama ay kimikadaasu meesha gashay waayo ilaa maalintii la ogaaday waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo afartan kun oo gaalan inay ay galeen biyo ay ku darsameen webiga kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo ka mida dadka deegaanka u ololeeya oo isagoo ku sugan gobolka virginia qadka telefoonka ugu warrameeyey zahra ciidlanuur